galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
ramadaan wanaagsan waa jimco bisha juunna waa toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabta waxaa idiin daadaheynaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idin hayno idaacaddeenna galabnimona dhegeystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda deegaanka halgan kadib weerarkii ay shalay al-shabaab ku qaaday waxaad sidoo kaleetu dhegeysan doontaan duqaymo la sheegay inay ka dhaceen buuraleyda galgala waxaa ka dhacay duqayn ceerka laga duqeeyey meelaha ka mid ah buuraha calmadow ee galgala meelaha ay ka dhaceenna waxaa ka mid a meela ay dad shacba iyo dad xoolo dhaqataha ay degan yihiin bay u badan yihiin meelaha ay ku dhaceen waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkana ku saabsan sharciga cusub ee asxaabta muwaadin kastoo soomaaliyeed oo dadiisu jir sida uu qabo dastuurka federaalk uu qabo xaq wuxuu leeyahay mataqaana inuu ku biro xisbigaas markaas laakiin iminka waa uun waa ka dabatuur waan ansixinay aan sharciya lahayn oon lahayn mataqaanaa tiradii mataqaanaa axsaabtu intay noqonayso waddankan waxaa dishooday boqolaal xisbi oo qabaa'il ku dhisan taasi looga fogaado tiro kooban inay la raacyaabay ahayd qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idin haynaa marka horesu ku soo dhowaada warkii caalamka
xaaladda deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ayaa xalay iyo maanta deganeed kadib dagaal culus oo shalay ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah amisom iyo maleeshiyada al-shabaab ku dhex mara halkaasi tirada dhimashada labada dhinac weli xaqiiqo looma hayo guddoomiyaha maamulka deegaanka halgan guhaad cabdi warsame waxa uu v o eda u sheegay in markii ay soo ururiyeen meydadka dadkii ay al-shabaabku ku dileen in tiradoodu ay ka badan tahay laba boqol iyo sagaashan al-shabaabna waxay dhankooda sheegayaan in ay dileen in ka badan lixdan askari oo markaasi dhinaca ethoobiya ila xog ogaala oo ka madax bannaan labada dhinac ayaa v o eda u xaqiijiyeen meydadka al-shabaab oo indhahooda ku arkeen ay gaarayaan boqol iyo toban gudaha halgan iyo hareeraheeda v o eda ayaa ogaatay in beledweyne la gaarsiiyey meydad ciidamo ethoobiyaana oo gaaraya ilaa iyo soddon iyo saddex askari iyo dhaawaca in ku dhow lixdan iyo afar askari walow amisom ethoobiya iyo mas-uuliyiinta dowladda ay ku adkaysanayaan in khasaaraha ciidamada isgarabsanaya uu aada u yaryahay dadka shacabka ee ku dhinta dagaalka halgan ayaa tiradooda waxay gaaraysaa sagaal qof iyo dhaawac lix iyo labaatan ah waxaana ku jira dadkaasi caruur dhaqdhaqaaqa ganacsi ee halgan ayaa maanta dib caadi ugu soo noqday inkastoo dadka shacabka ay bilaabeen in ay ka barakacaan magaalada
kooxaha gargaarka caalamiga ayaa awood waxay u yeesheen inay cunto iyo sahay kaleba ay gaarsiiyaan magaalada hareereysan ee daariya ee dalka suuriya tallaabadan oo ah markii ugu horreysay tan iyo sannadkii labada kun iyo laba iyo tobankii ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dowladdu ay ogolaatay galaangal u yeelashada meelo badan oo ay haystaan mucaaradka bisha casi carbeed ee suuriya iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay awood u yeesheen inay cunto iyo daawoba ay geeyaan habeenkii xalay ahaa meelaha ay ku nool yihiin dadkaasi ee daariya ee koonfurta galbeed kaga beegan caasimada dimashaq afhayeenka qaramada midoobay janes lark ayaa waxa uu sheegay in cuntadaasi ay muddo bilo ay ku filnaa doonto dad gaaraya ilaa iyo laba kun iyo afar boqol oo qof iyadoo dadka ku nool daariya lagu qiyaasayo ilaa iyo afar kun isagoo intaasna ku daray in nafaqa darro halkaasi ay ka jirto qaramada midoobey ayaa waxa ay ku qiyaasaysaa dadka ku go-doonsan deegaanadooda ee gudaha suuriya in tiradoodu ay dhan tahay shan boqol sagaashan iyo laba kun iyo toddoba boqol kuwaasi oo afar boqol konton iyo laba kun iyo toddoba boqol oo ka mid ihii ay u hareereysan yihiin ciidamada dowladda suuriya
tobanaan kun oo dad ayaa isugu soo baxay magaalada uu ku dhashay muslimkii ugu caansanaa dalkan maraykanka abid si ay uga qayb galaan aaska loo sameynayo maxamed cali kalaay oo dhintay jimcihii hore isagoo da-diisu ay ahayd toddobaatan iyo afar jir dadka ayaa isugu soo bixi doona muddo sagaashan daqiiqo ah ilaa iyo soddon iyo toddoba kilomitir oo magaalada uu ku dhashay magaalada maxamed cali kalaaye ee louisville kentaki kuwaasi oo soo mari doona goobaha muhimka u ahayd nolosha maxamed cali kadibna isugu iman doona qabuuraha cafe hill halkaasi oo lagu aasi doono waxaa la filayaa inay ka qayb galaan munaasabada aaska in ka badan shan iyo toban kun oo ruux khamiistii ayaa janaase loo sameeyey maxamed cali waxaa ka qayb galay ilaa iyo afar iyo toban kun oo muslimiin ah kuwaasoo meelo kala gedisan kaga yimid caalamka xubnaha magaca kule bulshada oo ay ka mid yihiin feeryahano jilayaal ayaa ka mid a dadka ka qayb galaya aaska maxamed cali kalaaye halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington wararka ka imanaya buuraha galgala ayaa sheegaya in saddexdii habeennimo waa saddexdii habeen ee u dambeysay ay diyaarado aan heybtooda la aqoon ay duqaymo ka geysanayeen deegaanadaasi dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in diyaaradahan ay ka imanayaan dhinaca badda goobjooga ku sugan deegaanka oo magaciisa ka gaabsaday in la shaaciyo sababo dhinaca ammaanka awgood ayaa qadka telefoonka ugu waramay xuseen barre aadan waxaa ka dhacay duqeyn cirka laga duqeeyey meelaha ka mid ah buuraha calmadow ee galgala meelaha ay ka dhaceyna waxaa ka mid a meela ay dad shacba iyo dad xoolo dhaqashaha ay degan yihiin bay u badan yihiin meelaha ay ku dhaceen goormay ahayd marka arrintaasi goortay dhacday waxay dhacday habeen hore oo ahayd habeen hore arbacadii habeenkii arbacada iyo habe shalay oo arba khamiis ahayd iyo maan xalay gelinkii hore oo iyaduna isla khamiista ah sida saa bay dhaceen meelaha ay ku dhaceen dad shacba ayaa deganaa xoolaha la waayey xoola wax sheegayaan xoola ay ku dhacday shaqadoodii way sheegayaan waxyaabahaas ay sheegayaan iyo dad dad shacba cararay dadkii oo kala cararay oo iyaguna la waayey qeybtooda muddo intee leg baa mar kasta oo weerarkaasi dhaco uu soconayay adigu dee hal habeen iyo maalin horta caadi buu u soconayay iyo iyo habeen habeenka qaybtiisii hore ee xalay ahayd jalaale diyaarado ayaa yimaada waxayna duqeeyaan meelaha meela ay yidhahdaan waxbaa ku lagu sawiray iyo waxbaa joogay bay bay yidhaahdaan laakiin ceelal xooluhu ka cadbaan bay ba ahayd meelaha kan meela xeela ka cadbayaan oo lo-du ka cadbaysay xoolo lo-da u badan ay ka cadbaanin laakiin dadka joogaa ma yiri ma oran waxbaanu ku aragnay ma oranay diyaaradahaasi marka iyaa lebaad u malaynaysaan wallahi diyaaradu badda ayay kasoo kacaan bay sheegayeen dadku waxay dhahaan badday kasoo kacaan kuwa wax duuba baa jiro aan waxba duqeyn kuwa soo noqnoqda baa jiro oo dhowr jeer waxa ku duqeeyey haddee baa kuwa baa jira iska sawa sawira oo waxa iska hadiyo jeeraan dadku shacabku iskala qabsadeen oo iskala wareega baa jira oo meesha ku badan maamulka puntland hadiyo jee dhowr jeer bay duqduqey duqeyma loo geystay meesha oo la duqeeyey dhowr jeer bay dadka reer guuraaga ka guura oo ku wargeliyeen waxyaabahaas oo dhan ayaa ka jiray meesha ma jiraan wax al-shabaaba ama daacish ah oo meeshaasi lagu arkay maamulka puntland oo dhowr jeer bay ku dagaalameen way joogaan ha al-shabaab way joogtaan laakiin dhowr jeer bay ku dagaalameen laakiin haddii meelaha ceelasha xooluhu ka cadbaan iyo meelaha reer guuraagu degan yahay oo dadka shacabku degan yahay awal way ka way ka leexleexan jireen oo meelaha wax sawiraabay sawiray bixin jireen awal oo dadka waxbay usoo sheegi jireen sida sidii marar hore ay dhacday oo kale waa tay al-shabaabka meelahaasi jooga dadweynaha wax dhibaataha ma ku hayaan wallahi reer guuraag de waxba ma sheegaan waxba nooma sheegaan hadday doonaan way ka baqab cabsanayaan dee dadka dadka way ka cabsanayaan waa dad hubaysan kuweerna waa dad ciidamadana markay taanay waad u hubaysan waxay al-shabaab baa tihiin dhowr jeer ayay dhacday inay labada qoloba ee dad reer guuraag handagaan laakiin al-shabaab dee falna waxay soo qaylo roora oo qaylo roora oo macnaha ay soo dirsadaan oo ay yidhaahdaan in macnaha dadka waxa dhib badan nagu hayaan oo xoole ama naga dhaceen ama dad bay naga laayeen ama way jiraan dad la laaylaayay laakiin ma soo dad ay wax ku daba joogaan iyo waxaas ma ahaan kaasi waxa uu ahaa goobjooga ku sugan deegaanka ku dhow buuraha galgala oo magaciisa ka gaabsaday sababa dhinaca ammaanka awgeed qadka telefoonka ayuu ugu waramayay waryaheena xuseen barre aadan
badan mubaarag ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haatana waxaad kusoo dhawaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysa zahra cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka v o e da oo asbuucan aynu ku eegi doonno ansixinta toddobaadkan baarlamanka soomaaliya uu ansixiyey sharciyada asxaabta dalka soomaaliya oo muddo laga dhursugaya inay ansixiyaan golayaasha dowladda golaha baarlamanka soomaaliya ayaa sharcigan asxaabta siyaasadda waddanka oo ka kooban dhowr iyo soddon qodob markii la horkeena oo ay ka doodeen kadib ay ansixiyeen iyadoo welina uu sugaya saxiixa madaxweynaha haddaba barnaamijkeenna faaqidaada toddobaad kan ayaa waxa ay noqon doontaa ansaxinta sharcigan iyo ahmiyadda uu leeyahay siyaasadda waddanka oo uu kaga gudbi doono hannaankii for pointy five-ka islamarkaasina uu noqon doono mid xisbiyo siyaasadeed ay ku loolamaan doorashooyinka mustaqbalka waxaa barnaamijka igala qaybgelaya maxamuud nuur axmed tarsan guddoomiyihii hore gobolka banaadir ahna guddoomiyaha xisbiga cadaaladda bulshada ee haatan xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan oo ahayd mar wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen haatanna guddoomiyaha xisbiga n d p iyo xildhibaan daahir amiin jeso oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga oo gacanta ku hayay sharcigan baarlamaanka uu ansixiyey haddaba intaynan u gudagelin doodeenna aynu wada dhegaysanno warbixintan wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho seenab abuukar maxamed ay ku eegaysa amuurtan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyey hindisa sharciyeedka axsaabta siyaasadda hindisa sharciyeedkan ayaa ah mid muddo laga sugayay xildhibaanada baarlamaanka in ay meel mariyaan soona maray marxalado kala duwan xildhibaan maxamed cumar maxamuud ayaa v o a u sheegay in dib u eegis iyo doodba ay ka yeesheen hindisa sharciyeedkan kaasoo ay soo diyaariyeen guddi baarlamaanka federaalka ka tirsan kadib markii uu kasoo idlaaday golaha wasiirada soomaaliya ugu dambeynna uu baarlamaanku ansixiyey waxaa jiray guddi hoosaad oo gudoomiyaha baarlamaanka u magacaabay oo markaas xilligaas gudoomiye ka ahaa cabdirasaaq juleyle aad bay usoo shaqeeyeen kadibna waxaa loo soo gudbiyey mataqaanaa guddiga arrimaha gudaha iyo maamulada gobolada oo kuwooda amniga marka waxay soo saareen intisharciidkan ay soo saareen intisharciidkaasoo ka kooban soddon iyo sideed xubnood ka kooban waxaa la ansixiyey taariikhdu markay ahayd lixdii bishan juun oo laba kun iyo lix iyo toban kulankii afariyo tobanaad xeerkan ayaa qeexaya shuruudaha guud iyo qaabka loo ogolaanaya xisbiga jiritaankiisa dadka soo geli karo xisbiyada siyaasadda shaqhsiyaadka ka reeban inay kasoo dhex muuqdaan iyadoo qodob ka mid ah uu dhigayo inuu jiri doono xafiiska madaxa bannaan ee diiwaangelinta hase ahaatee kuma qeexna qodobada cidda maamuli doonto inkastoo wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ay soo diyaarin doonto qaabka uu xafiiskan u shaqaynayo iyo waxyaabaha looga baahan yahay sida uu marka la sharaxayo xildhibaan maxamed cumar maxamuud muwaadin kastoo soomaaliyeed oo dadiisu jir sida uu qabo dastuurka federaalk uu qabo xaq wuxuu leeyahay mataqaana inuu ku biro xisbigaas markaas waxaa ka reeban oo uu tilmaamaya sharcigan uu tilmaamaya ciidamada qalabka sida galyaqaanada maxkamadaha dalka sidoo kale howlwadeennada safaaradaha ama diblomaasiyiinta iyo dhammaan shaqaalaha dowladda intaas oo ka reebayna markaas inay xisbi ku biiraan xisbiga mataqaana marka hore waxaa si kumeelgaar ayaa loo diiwaangeliyaa waxaana marka hore loo baahan yahay in tirada oo saxiixayaasha oo dhan ugu yaraan mataqaanaa ilaa toban kun oo codbixiyaal in markaas horta la helo waa loo baahan yahay islamarkaa ayna ka diiwaangeshan yihiin ugu yaraan sagaal ka mid ah sideed tobanka gobol oo mataqaana dalka u kooban yahay iyadoo la raacayo mataqaanaa xilligii uu dii la tiraacayo looma baahana in xisbigaas uu ahaado mataqaanaa mid markii sawirka guud loo fiiriyo mataqaanaa laga dareemi karo in hal beel yihiin oo kale xeerka axsaabta siyaasadda oo ka kooban siddeed iyo soddon qodob ayaa ahmiyad weyn u leh mustaqbalka siyaasadda soomaaliya kaa oo wadada u xaaraya in laga gudbo hanaanka awood qaybsiga beelaha soomaaliya oo sanado badan lagu soo jiray loona gudbo nidaam xisbiyo in dalka laga hirgeliyo layskuna doorto wasiirkii hore gaashaandhigga ee dowladii kumeel gaarka ahayd soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa rumaysan in tani ay tahay meesha keliya ee looga guuri karo cadaalad darada dalka arrintan xisbiyada waa arrin ay keenayso dowlad wanaag in ay timaado la xisaabtan iyo dowlad wanaag iyo in ay dadku ay isku raacaan afkaarta iyo maaragtay fikirka ay aaminsan yihiin aanay isku raacin qabiil waa kan mar kale fiqi oo aan su-aalay qaabka soomaaliya looga hirgelin karo nidaamka xisbiyada siyaasadda iyo faa-iidada iyo khasaaraha labaduba ay xambaarsan yihiin haddii ay dhacdo in ay farabataan xisbiyada isagoo intaa raaciyey in baarlamaanka uu ka turxaan bixiyo waxyaabaha harsan arrintan runtii xisbiyada faa-iido weyn bay u keenaysaa dadka faa-iidada ay u keenaysana waa in dad fiican oo quality leh oo wadaniyad leh oo maaragtay tayo leh inay ay siyaasadda soo galaan oo dalkaasna markaas wixii dan u ah laga wada shaqeeyo waxay kaloo keenaysaa faa-iida kaleo ay keenaysaa arrintan xisbiyada la ansixiyey waxay tahay inay dadka ka qayb galaan siyaasadda dad fara badan ay ka mid noqdaan oo ay ka qayb galaan oo ay isku biirsadaan oo isku maaragtay ka wada shaqeeyaan bay noqonaysaa meesha hadda dadka laga soo xulaayo la qoraayo waxay noqonaya dad fara badan inay fursad u helaan oo wanaagsan inay soo galaan siyaasadda laakiin xisbiyo tiro badan looma baahno xaqiiqdii danna uma aha dalka iyo siyaasadda soomaaliya iyo horumarkeeda waxaan leeyahay xisbiyadu hadday ka bataan saddex waxay noqonayaan caqabad bay ku noqonayaan siyaasadda iyo waxqabadka iyo horumarka dalka marka waa in la helaa shuruuc oo ay soo ururinayso xisbiyadaas tirada badan oo hadda qof walba uu ku dhawaaqay in la isugu keeno saddex xisbi in saddexdaas xisbi ay noqdaan kuwo maaragtay dad culeys leh ku jira dad oo taya leh ku jira kuwo oo sharci ku dhisan inay noqdaan markaasna ay maaragtay sahlanaan doonto shaqada la qabanaya iyo isla xisaabtanka dowladda gudaheeda qorshaha baarlamaanka uu ansixiye ayaa ah waxyaabo ay hiigsanayso soomaaliya mustaqbalka dhow soomaaliya ayaa lagu wadaa inay u gudubto nidaamkan xisbiyada badan labada kun iyo labaatanka si ay meesha kaga baxdo qaabka qabiilka ah oo doorashada soo socota ay ku salaysnaan doonto iyadoo ay dalka ka jiraan xisbiyo ay siyaasiyiin samaysteen oo gaaraya dhowr iyo labaatan xisbi inkastoo aanay buuxin shuruudaha looga baahnaa cali xaaji xirsi oo kamid ah aqoon-yahanada soomaaliya ayaa leh waxay ahayd howl looga fadhiya baarlamaanka soomaaliya xilli hore haddana aanu micno badan xambaarsanayn haddii ay ansixiyeen maadaama afar sano oo hor leh ay soomaaliya wajahi doonto nidaamka afar dhibic shanta waxaa laga rabay waajibaadka saaran markay soo fadhiisteen ee baarlamaanka loo doortay kii konstitutionkii imbigaati laga keenayna uu sidaa dhigayay inay wakhtigaa bilaabaan oo laga shaqeeyo oo axsaab la furo oo ansixiyaan oo shuruucdiisa dhigaan dabeedna mataqaanaa iyagoo diyaariya axsaab lagu howlfalo lagu howlgalo ayuuyaa qiimo badnayd laakiin imminka waa uun waa ka dabatuur waan ansixinnay aan sharciya lahayn oon lahayn mataqaanaa tiradii mataqaanaa axsaabtu intay noqonayso waddankan waxaa dishooday boqolaal xisbi oo qabaa'il ku dhisan taasi looga fogaado tiro kooban inay la raacyaabay ahayd marka imminka ansixintu gees waa ka sax oo tallaabo keliya ay qaadeen jaranjarada xabadii ugu hoosaysay ayay ka soo fuuleen intaasoo jaranjaro dambaa hadhay taana waxa qaban doona baarlamanka dambe ayaa ansixiskana ka faa'iidaysanaya oo qaban doona oo shuruucdeeda iyo habkeeda keenaya si kastoo ay tahay sharciga axsaabta siyaasadda ayaa suurtagelinaya in xisbiyada siyaasadda la diiwaan geliyo si qof kasta oo soomaaliya uu u helo xaqa uu u leeyahay inuu kusoo doorto qofka deegaan ahaan matalaya sida dastuurka uu dhigayo inkastoo uu meesha ka saarayo xafiiska shaqsiga iyo xigtadiisa ay maamulaan kuwo ku abuurmay hanaanka laablakaca oo dhammaantood aan dhaafsiisnayn magaalada muqdisho hase ahaatee magac ahaan u jira walow ay xukuumad ku cadaadinayeen meelmarinta sharcigan axsaabta siyaasadda si ay door ugu yeeshaan siyaasada dalka seynab abuukar maxamed v o a muqdisho mahadsanid seynab haddii bal aan ku hormaro xildhibaan daahir amiin jeesow shacabka soomaaliyeed marka hore waa uu hambuyeynayaa anigu sharcigan wuxuu lix sharci oo aan baarlamaankaas geeyey muhiimad gaara ayuu iiga leeyahay waayo waa sharcigii looga bixi lahaa nidaamka na wareeriyay ee four point five iyo qabiiliga ku salay waa sharciga keliya ee dhabaha uu xaaraya dimuqraadiyadda dalkeena marka shar- shuruucdii kale aad buu iiga duwan yahay ee waana ku faraxsanahay in sharcigaas isaga een, qabeen horaadkiisina ay ahaayeen ee, guddi laga saaray baarlamaanka ee, oo u saaray gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa xafidullah een, een, een, muxuu ahay walaalkeen een, jawaari een, iyo iyo muxuu ahay gudoomiye ku-xigeenadiisa een, qale horaadka guddigaasaa iska lahaa mana ahayn sharciyada waa mashruuc sharciyeed baa lagu magacaabaa waayo laba nuuc ayuu sharciga nagu soo galaa me- sharci noogu yimaado dhinaca xukuumadda noogu yimaado iyo hindise sharciyeed ee, mashruuc sharciyeed oo noogu yimaado dhinaca baarlamaanka dhexdiisa ka dhasho marka sharcigan wuxuu ka dhex dhashay baarlamaanka dhexdiisa waana sharci ee, ahmiyadiisa leh oo muhiim u ah dadka soomaaliyeed sharcigu wuxuu ka kooban yahay soddon iyo sideed qodobuu ka kooban yahay een, muxuu ahaay iyo afar jadwal marka waxaan qabaa sharcigaas inuu bilaaw fiican u yahay een, muxuu ahaay een, een, sharciyada muhiimka u ah dalkeena waa gartay Een, bal haddii aan u gudbo ee, fawziyo yuusuf xaaji aadan een, waxaad ahayd ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya wasiirkii arrimaha dibadda haatan xisbi ayaad leedahay n d p la yidhaahdo ee aragti ahaan bal saad u soo dhoweynayso in la ansixiyey oo la meelmariyo sharcigan xisbiyada Hadda waa mahadsan tahay zahro xisbiyadu waa muhiim a- ansixintay ah xisbiyada sharciga xisbiyada waxay ahayd eh, lama ilaawaan yani maalintaasi waa taariikh cusub oo soomaaliya cod ka dhigtay waxaanu ka baxnay siduu u yidhi jesow xildhibaan jesow four point five baa laga baxay layl baa xagga dambe ka muuqda dadkana niyadooda soo noqonaysa xisbiyadu waxay masalaan dadka eh, xubnaha ka ah markii la doorto waxay taladooda ka bixiyaan bolisiska dowladuhu keenaan waxay keenaan deganaansho siyaasadeed iyo masalan haddii xisbiyo laga furo masalan caasimada oo kale oo ay gobolada ka eh, laga furo branch waxay keenaan isdhex isku dhawaansho iyo isku dheelitirin xagga siyaasadda dadku way madoobaan marka waxay ahayd muhiim in la ansixiyo aada iyo aada iyo aad baan uga howlgalay waana mahadsan yihiin guddiga arrimaha gudaha oo jesow oo aada loogala dagaal galay waxay xisbiyadu diyaariyaan berrito madaxda berrito ayay diyaariyaan oo ay u diyaariyaan eh, maaragtay diyaa- eh, siyaasadda marka waxaad moodaa in wax aynu ilaa hadda qiimaha le anu maara kolleytan baarlamaanka ku jiray shuruucka qiimale way jireen laakiin kana aniga igla qiimo badnaa waxay sameeyaan wacyigelin siyaasadeed oo shacbiga caadiga ah ay u baahan yihiin waxay xuquuqdooda doorasho ama iyo isdiiwaangelinta dadku axsaabta waxay ka helaan warbixino badan oo xaalada dhaqaale siyaasadeed bulsho marka axsaab qiimahaasu ila leeyahay aniga axsaabtu ta kale afartan iyo toddoba sano soomaaliya lagama arag eh, xisbi lafta konton jirka ay maanta dimuqraadiyadna mau arag eh, doorashona ma gelin marka waxaan qabaa inay tahay guul weyn oo soomaali usoo hoyatay waa gartay maxamuud axmed nuur tarsan adigu waxaad tahay guddoomiyihii hore gobolka banaadir haatan xisbigan waxaad guddoomiye u tahay cadaaladda bulshada dadkii muddada u ololeynaya intaan oga ayaad ka mid ahayd in sharcigan la meel mariyo bal qodobo haddii ay jiraan laysku maandhaafsan yahay idinka siyaasiyiinta xisbiyada lahaa ah iyo dowladdiiba haddii ay jiraan oo muddo uu u hirgeli waayay maxaad nooga sheegi kartaa awalan waa mahadsantahay sahro waana mahadsan yihiin xildhibaan fawziye iyo xildhibaan jesow arrintani waa siday xildhibaanadu u sheegeen waa arrin eh, guul usoo hoyatay shacabka soomaaliyeed waa arrin muddada hore la sugahayo waa arrin muddo hore in ay maaragtay la marsiiyo ay ahayd laba sano ka hor ama saddex sano ka hor waxay ahayd in la marsiiyo haddana inaan maaragtay u taagnaano inuu qof la codkiisa dhiibto Eh, xisbiyadu waxay matalahayaan siyaasad dad soomaali inay isugu yimaadaan siyaasad eh, ama fikri inay isugu yimaadaan oo laga baxo fikriga qabaliga ee maaragtay ummadda kala geynaya qabyaaladu ummadda isuma soo dhaweysa ummadda way kala fogeysaa ummaddana way qaybisaa meesha keliya oo ummadda ay ka midoobi karto waxaa waa fikir dad isku fikir ah oo kala gobol ah kala qabiil ah laakiin isku aragti wadankan isku aragti ka yeeshay ayay horseed u noqonaysaa eh, fikirka xisbiyadu Eh, waan soo dhaweyneynaa waan la qabaa in la soo dhaweynaha hawshii afarteena laakiin daahidda kuma daahin xisbiyadu waxay isku khilaafsan yihiin ee waxay isku ee dad kale isku khilaafsan yihiin waxay ku daahdeen gacanta dowladda xukuumadda gacanteeday ku daahday waxaana ognahay inuu ahaa intentional inaan la gaarin doorasho qof iyo cod inaan la gaarin inaan xisbi lagu tartamin ayaa laga shaqaynahayay sababtoo ah ee xisbiyadu waxay awood siinahayaan rabitaanka shacabka awoodday u celinayaan markii qof iyo cod la dhaho awooddaa loo celinaya shacabkii soomaaliyeed qofkay rabaan ee dowladnimada u rabaan ama ay rabaan hogaan hogaanka inay u dhiibtaan inay u dhiibtaan taas ayaa la diidanaayo waxaa la rabay qabiilkan in la siiyo la saarnaado oo waxaan aan la garanaynin maadaama uu yahay aan la garanayn in la saarnaado tan qodobada oo maaragta sharcigan uu ka koobaya qodobo dhan baa jira qodobo waxaa jira xoogaa dhexgelahaya xisbiyada hawlahoodii dhexgelahaya oo ka baxsan oo ka baxsan maaragtay ka baxsan tii dowladda marka in la qodobadaas in loo daayo xisbiyada ayay ku habboon tahay maxay yihiin qodobadaas waayo hataa consultation xoogan lagama samaynin markii oo dowladdu wax kasta ayadaa isku koorto waad la socotaa oo markay wax dhacaan waxaan leeyahay guddi wasiirahaan u saarnay guddi wasiirahoo ay kasoo noqotana weligeen maanaan arag waxbaa dhacahay waxa meeshii la rabay guddi experts ah, dad aqoon una inay u saaraan ayay isla wa- golihii wasiiradii lagu eedeynaya qaladaadka ayay leeyihiin ayaan u saarnay leeyihiin waaye tan marka waxay ahayd wax wasiiradu haystaan ay dabta ku haystaan ay ahayd badan baa ku jira oo yar yar ah laakiin kamid ah?
waa wax dhow la sixi doona oo proceska ku saxmi doona waa laakiin waan soo dhaweynaynaa guud ahaan waan soo dhaweynayaa shacabka soomaalida waxaan leenahay awoodiinnii baa soo dhawaatay in gacanta aynu kugu soo noqoto alhamdulilah waayahay marka qodobadaasi haddaba aad ka diday oo aad tiri ee, qaarkood waxaa xisbiyadii gudaha loo sii gelayaa habdhismoodkoodii iyo siday ahaayeen ayaa fargelin lagu sameynaya qodobadaasi maxaa ka mid a waxaa kamid a waxay leeyihiin eh, xisbigan waa in uu eh, eh, intaas oo laga helaa eh, eh, eh, dad minority ayay leeyihiin intaas oo marka waxaa waay micnaheedu waxaa waay annaku kuma dhismayno qabiil kuma dhismayno qabiil minority la dhahana ma aqoonsani qabiil majority la dhahana ma aqoonsani dad soomaaliyuhu fikir isugu imaanahaya aragti isugu imaanahaya ayaa rabnaa marka waxaaba laga yaabaaba fekerka ay u fekerayeen dad minority inay ma- majority ay ka noqdaan xisbigii waxaa laga yaabaa dad la khayr soo ay dheheen inayba ayakii majority ka noqdaan baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa haweenkii inay leadershipka qabsadaan arrimahaasoo dhan waa siyaasad maaragtay ee xisbiga arrimihiisa ah ee ma aha si- wax lagu impose garayn karo ma aha waa garta Een, a- waxaan siinayaa xildhibaan dahar amiin jeesow Ee, maadaamaad gacanta ku hayseen sharcigan Ha.
Saare waa mahadsan tahay Ee, horta marka ugu horey waxaa la rabaa ee, gudoomiyaha wuxuu ka hadlay daahitaanka sharcigan waa sharci muhiima waa la wada garanay laakiin waxaa fiican mar walba in realityga la abaaro ee, dalka kan burburay oo ee, muxuu ahaa ee, nidaamkiisii iyo shuruucdiisii oo dhan ay ay noqdeen kuwa duugoobay oo u baahan waxyaabo ee, muxuu ahaa in dibadbada in xisbi u aas-aasma ee horta marka hore ka horey in in la sugo amniga in wax walba oo amniga lagu soo karayo shuruucdiis la sameeyo wax walba dalkii arrimihiisa la hagaajiyo haddana culayska iyo miisaanka ay leedahay muxuu ahaay dal burburi in la toosiyo waa wada garanaynaa Eh, arrinta uu gudoomiyaha ka hadlay ee shuruucda eh, muxuu ahaay eh, markii la samaynayo waxaa la waafajiyaa dhaqanka dastuurka iyo dhaqanka dadka soomaaliyeed intaba waa qiimeyn baan ku samaynaa Eh, minority iyo majority iyo waxa eh, la sheegayo waxa weye waxyaabo anaga dhaqankeena ku jira ayay kamid yihiin dad laga tira badan yahay dad eh, muxuu ahay lal eh, lahayl soo waxaasoo dhan dhaqankeena iyo iyo waxyaabaha eh, ay soomaalida ku dhaqanto ee aan saxdana ahayn ayay kamid yihiin marka waxaan diidaynaa in dadka noocaas ah eh, loo- lagu kor socdo iyo in beelaha eh, muxuu ahay xisbiyada ay noqdaan eh, xisbiya beeleed inay noqdaan waxaasoo dhan ayaan ka horjoogsanayna waxaan rabnay in ay noqdaan eh, shuruu- eh, sharciga asxaabta inuu noqdo sharci ku khotama dastuurka isla markaasna muxuu ahay eh, eh, waafaqsan dhaqankeena iyo diinteena waafaqsan marka eh, waxaa Waa weye gartay.
suukayn wuxuu ahay hal cutub oo lix qodob ka kooban maantana laba boqol iyo siddeetan iyo sagaal qodob iyo afartan cutub buu- afartan cutub oo ka- oo ka farcama laba boqol iyo siddeetan iyo sagaal waawy marka waxaan haddii mar la urko maalinba maalinba wax baa siyaadaya waxaa waxaa qiimeynteeda leh laakiin sharciyo in la iska qoro wax ma taraysa in lagu dhaqmaa muhiimadda Quraan inuu ku jiro oo dib u eegistiisii een, hadda lagu lug leeyahay wax badan oo hadda ka maqan sharcigaas oo ana aan tuhmayo sida een, xisbiga majority ee simple majority ku soo baxo boqol iyo soddon iyo sideed codeeno sideeda xukuumadda u dhisaayo haddii uu ee, la waayo sida een, muxuu ahaay coalition loo samayn karo isbahaysi loo samayn karo ee, dowlad loo dhisi karo haddii coalitionkaas ama isbahaysigaas oo burburo sida xakuumadda dhici karta inta helayso inta dhacayso waxaasoo dhan in eh, hadda kadib eh, dastuurka lagu daro kadibna sharcigaas la waafajiyo maalinba wax baa noo qabsoomi doono Waa gartay.
yaan lasdhaliilin sharcigaa aniga waxaan u arkaa sharciga keliya ee ugu habboon saddex mar aan baarlamaanka horgeynay saddexdii marba waxaa laga waayo wax qalad ah haddaan bal u wareego ee, fawzo yuusuf xaaji aadan xildhibaan adiguna soo dhowow bal xisbiyada haatan waxaa muuqda xisbiyo tiro badan inay wadanka ka jiraan qaybo badan oo ka mid a weli waxaa la leeyahay waa kuwa aan bisleen een dhammaystirnayn shuruudihii looga baahnaa xisbi inuu ku samaysmo marka meeqo xisbi ayuuba soomaaliya ay yeelan kartaa oo dalku u yeelan karaa fikradda zaaray waa lagu kala wada duwan yahay dadka qaar baa ka oranaya saddex xisbi keliya oo iyagoo ka cabsanaya inay xisbiyo qabaa-il abuurmaan qaarna sida hadda laga dhigay ayay u badan yihiin oo yaan la xadidinba hase yeeshee ani waxaan odhan lahaa hadda ha iska furnaadaan marka tartanku dhammaado shan ilaa toddoba xisbi ha soo haraan waayo soomaaliya waa inkastoo dadka inta in badani maqan tahay waa ilaa toban labayo toban milyan waxaa saddex hale shan ilaa toddoba xisbi baan qabaa in in laga dhigo hadhow iyaga isku dardarsamaya akhirka laba isku soo haraya haddana mid unun baa guulaysan doona marka anigu shan ilaa toddoba xisbi ayaan qabaa qodobkan uu guddoomiye karson sheegay dareenka waa dad baa qabaa hase yeeshee siduu haddana u sheegay xildhibaan daahir jesow waxaa weeye waa laga bixi doonaa kont afartan iyo toddoba sano sidaanu idhi xisaab lama arag wax kasta waa bilow iyo qabyo waa laga bixi doonaa waana la toosin doonaa wax badan baa lagu dari doonaa wax badanna waa laga reebi doonaa laakiin horta bal imika wuxuun ha soo baxaan wuxuun lagu socdo oo dadka rajogeliyaa soo baxaan saasaan taana ka qabaa marka nidaamkii four point five wixii la dhahayay ee soomaaliya muddooyinkii burburkoo dhan ay kusoo dhaqmaysay asxaabta siyaasadda meesha ayay ka saari doonaan dabcan koleyba dalka degmooyin ka mida sagaashanka degmo gabi ahaan waxaa la geen doonaa kuraastii baarlamaanka xisbiyadu sidee bay ugu tartamayaan marka kuraastaasi baarlamaanka hadiiba ay dhacdo labada kun iyo labaatanka kaba soo qaad tusaale hadii ilaha yidhaahdo waxay xisbi waxaa laga furaya caasimadda marka laamuu ku yeelanayaa tuulooyinka districtyada iyo iyo iyo rijanada marka halkaasay dadku kasoo tartamayaan waa dabcan waa la qiyaasay xildhibaanada waktigaas soo geli doona marka waa halkaasaa laga soo tartamaya xisbigii marka ku guulaysta kursiga masala qoryooley kasoo qaadkursan baa loo gelaya dhowr xisbi baa kasoo tartamaya kursaa loo tartamaya qofkii hela xisbigii hela ayaa soo diraya xildhibaankiisa marka saasay ahaanaysaa sida caalamka ayay noqon doontaa in loo tartamo magaalo walba looga tartamo xisaabta ku tartamaa ciddii guulaysata uuna ay qaadan doonto calankaas waa gartay xuquuqda maxamuud axmed nuur tarsan bal xuquuqda dadka barakacayaasha maxay noqonaysaa kaba soo qaad muqdishoo kale dad fara badan ayaa ku barakacay marka kursiga halkaasoo kale la dhigo oo xisbi siyaasadeed uu wax ka doonayo maxay noqon karaan dadkaasi xuquuqdooda miyay codaynayaan mase ma codaynayaan tarsan aan siiya ugu horeyn haye tarsan shacabkeenu ma bisla oo siyaasaddu ma bisla dagaal waxaan ka soo baxnay madani ah oo haddana waxaan ka soo baxnay dowlado qabiil ku dhisan oo maaragtay iscolaadinahaya marka haddii xisbiyadu ay ka bataan saddex wadanku ma xasilahayo ma xasilahayo sababto waad ogtihiin wadanka talyaaniga ayaa ugu xisbiyo badan yurub wadanka talyaanigana waa aragtay dowladiisu ma dhisnaato sanad ka badan ma dhisnaato sababto xisbi baa ka baxaaya xisbi baa soo gelaaya maogta khilaafkaas badan waxaa waxay waxay dhuminaysaa istiqraarka wadanka iyo istiqraarka siyaasadeed saddex xisbi ay noqoto saddexdaas xisbi marka waxay noqonaysaa in ummadda soomaaliya wixii isku fikir oo dhan ay saddexdaas xisbi ku aruuraan istiqraarka marka siyaasadda ayaa deganaanaya midaan aad tiri barakacayaasha qof kastoo soomaali ama barakaca ku noqdo ama ha deganaado meeshuu ku nool yahay ayuu xaq u leeyahay inuu ka boodo looma diidi karo qofka muwaadinka soomaaliyeed ah barakacaad ku tahay amase meeshaan ma deganin lama dhihi karo meesha uu markaas degan yahay almuhim waxaa weeye in registration la sameeyo oo la qoro qofkaasi meeshuu ku qoran yahay ayuu ka boodi karaa arrintan waa inaan ka fogaanaa oo khatarta keeni karta oo qabiil degmooyin ah xaggaad ka boodi kartaa iyo xagga kama boodi karta arrintaasi waxaa waa qarannimadeennay dhaawacaysaa midnimadeennay dhaawacaysaa bulshadana isuma soo dhaweynayso qofka soomaalida waxaa la rabaa inuu dareemo soomaalinimadiisa muwaadinnimadiisa meel kastuu joogo iyo magaalo kastuu joogo inuu muwaadinnimadiisa uusan dhuminaynin anigu haddaan london ka qoranaho london dekanahay haddaan guuro birmingham u guuro birmingham baan registration ka samaynahaya birmingham baan ka boodahaya ama scotland baan ka boodahaya ama ireland baan ka boodahaya haddayba dadkii sidaas u kala duwanaa ay sidaas yihiin annaka oo soomaali ah oo waxaa kaloo dhan isaga mid ah intaan ka ahayn inuu aabba kala duwanay oo kala qabiil uu ka noqday ma aha dadka in la kala midab takooro oo la faquuqumaayo qofka soomaaliga meeshuu degan yahay ee registrationka uu ka sameeyey ayuu ka boodi karahayaa xuquuqdana uu ku yeelanahayaa qaar ayaa laga yaabaa inay ka dhex arkaan in beelahooda aysa awood badan ku yeelanin oo dadka siyaasadahan xisbiyada u ordaayay ay yihiin dad qabiilo kale ah maxaad adinku xisbiyada siyaasadda aad dadka kaga dhaadhicinaysaan inay ahmiyad u leedahay oo ka fiican tahay hanaankii qabyaaladda ee four point five-ka ama afar dhibic shan nidaamkan haatan la walaal waa mahadsanta arrintaasi waa arrin mas-uuliyad saaran xisbiyada iyo dadka madaxda xisbiyada ka ah waxaa la rabaa qofka soomaaliga ah meeshuu qabiilka ka fakerahayay inuu ka fakero masaalixda asaga ilmihiisu iskool ma heli karaan ilmihiisu biyo ma heli karaan nadiifa ilmihiisu caafimaad ma heli karaan ilmihiisu shaqo ma heli karaan ilmahooda jidad ma heli karaan koronto ma heli karaan nolol caadi ah ma heli karaan nolol sahlan ma heli karaan inay ka fakeraan dadka marka waxaa loo sheegahayaa meeshii la dhihi jiray qabiil hebel baan nahay qabiil hebel baan iska celinaynaa ee wadanka lagu burburinayo wadanka bulshada lagu kala dirahay waxaa lagu tartamaya in loo sheego war annaka haddaadna dooratiin degmadan haddaad xisbigeena naga dooratiin waxaan samaynaynaa intaasoo iskuul oo primary aan samaynaynaa intaasoo isbitaal baan samaynaynaa intaasoo jid baan samaynaynaa inta biyo macaan oo nadiif ahoo aad cabtiin baan keenaynaa marka dadku isku maslaxad bay noqonay degmadii dadkaas deganaayoo dhan waxaa isu keenaysa maslaxadaas midaynaysa sababtoo ah biyihii reer ma yeelan karo korontadii reer ma yeelan karo jidadkii reer ma yeelan karo oo shaqo abuurkii reer ma yeelan karo marka dadkii taasaa midaynaysa taasayna ku kala dooranayaan xisbiyada ra'yi iyo vision iyo aragti siyaasadeed bay ku kala dooranayaan taasna waxay saaran tahay inay xisbiyadu baraan dadka waxay u qabanahayaan marka ay ka dhaadhicin hadday ka dhaadhici waayaan hade ayakaa xisbiyadaa faashiliin hadday ka dhaadhici waayaan haddaan ku noqdo qodobka gudoomiye carson uu ka dhawaajiyey ah axsaabta inay saddex ahaato anigu waxaan qabaa saddex aad bay u yar tahay xisbi baa burburaya saddex xisbi markaa soomaaliya oo dhan u samayso oo hadhow laysku qabto oo burburo waktigii oo dhammaanin doorashada la gaadhin waxay keenaysaa dhibaato marka waxaan qabaa inaanay shan ka yaraanin ilaa toddoba sidaan idhi ay ay maxay haytoy laga dhigo waxbaa shaysgaroobaya soomaalidu qofku halkuu madaxda ka yahay dictator buu inta badan iska noqdaa ma wada ahaan laakiin noqdaa marka in meeshii ay noq ay jiri karaan axsaab dowra oo qofka halkan wax ka tirsada ama arka inaana siyaasadii uu ilan xaq buu qof kastaa u leeyahay constitutionkana way ku qoran tahay qof kastaa uu xaq leeyahay la doorto ama wax doorto marka in la siiyo opportunity qofka uu xisbi kala tegi karo hadday fahmi waayaan madaxda halkan saddex aad bay u yar tahay khatarteedana way leedahay intiina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o e da iyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegeyno ansixinta baarlamaanka soomaaliya ay ansixiyeen sharciga asxaabta siyaasadda waddanka waxaana barnaamijka marti iigu ah xildhibaan daahir amiin jeeso oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan oo iyadu ah guddoomiyaha xisbiga n t b iyo sidoo kale maxamuud nuur axmed tarsan guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna guddoomiyaha xisbiga cadaaladda ee haatan haddii aan doodii dib ugu noqdo daahir amiin jeeso ma kula tahay in dowladdu ay gacan kala ha waad mahadsan tahay sharci markii la samaynayo ama shuruucda hadda aan ka doodayno horta marka ugu horeysa adduunyada wax dhamaystiran ma jiraano maalinba wax baa soo baxayo waa wa wax lagu samayn karo waa dib eegis lagu samayn karo waayo arrinta ah xisbiyada in muxuu ahay la xadido dhibaata ay keeni kartaa dhowr qof oo isfahansay oo xoogaa jeebana iskale ayaa laynka iska xiran kara waxa weye annaga sharcigaan aan sameynay ma aan ku xadidin mana ku xadidayno in mana ku talinayo in lagu xadido tirada intaas waa waayo sharciga shuruudaha ku qoran ayaanba ahayn muxuu ahay si iisile aan xisbi uga dhismi karin sababtoo ah waxaa laga rabaa lix gobol oo sideed iyo tobanka gobol oo dalka kamid ah inuu ka haysto taageerayaal toban kun oo codna inuu oo muxuu ahay diiwaangelin ah oo muxuu ahay muwaadiniin soomaaliyeed oo la kontaroolo oo adresskooda iyo telefoonadooda iyo waxoodooda ay ku qorayihin oo hebel haddii la yidhaha lawa haa aniga waayo xisbigaasaa iska diiwaangeliyo u dhihi kara in laga hela ay tahay waay adag tahay arrimood ayaan ugu wareeganay inaan dhahno intaas xisbi ha noqdo saddex waxaan ugu baqnay in burbur uu yimaado oo xisbi kamida uu burburo oo xisbiyi laba oo nag naga ay yimaadeen dal waxaa kaloo aan ka baqnay haddii aan afar ka dhigi lahayn waxaan ka baqnay afarta beelood oo la yidhahdo waa waaweyn yihiin inay isku koobaan iyo dad gaar ah oo xoogaa jeebkooda wanaagsan yahay kan haddaan dhahnana shanta beelood oo hadda wax loo qaysado inay ay ay noqdaan aan ka baqnay marka waxaasoo dhan anagoo eegayno waxaan adkaynay qaabka xisbi siyaasadeed lagu noqon karo ayaan aad u adkaynay marka maba qababa muxuu ahay in xisbiyadan hadda dhaacayo la arkaysiin ma diwaan gashno baarlamaanka soo socdo tobanaad waxaa laga rabaa sharcigii doorashooyinka inay sameeyaan nuuca ay noqonay doorashada ma mid xisbi la dooranahay noqonay ma mid barboshilan ay noqonaysaa ma mid qof iyo ah, muxuu ahay qo- eh, qofka la dooranayo ay noqonaysaa waxay ku xiran tahay xis eh, muxuu ahay sharciga doorashooyinka la samayn doono ay ku xiran tahay markii sharciga doorashooyinka la sameeyo oo baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka wax ka bedelo oo isku daro oo eh, muxuu ahay wax ka dhib oo la ansixiyo kadib guddigii doorashooyinka gacanta loo geliyo waayahay maxamuud nuur axmed tarsan haddaan ku siiyo Ee, walaal ee, waxaan oo dhan ee, waxay ku xirnaanaysaa ee, in ay horta la aqbalo xisbiyada waana la aqbalay waa la soo dhaweyneynaa ee, shacabka soomaaliyeed wuxuu u bahdin weeye Ee, qolo gooni isu tayn karta ma jirto inay maaragtay shuruucda ay u dejiso ayadu Ee, waxaa la rabaa markaad sharci dejinaysid inaad ka ka madax bannaan tahay ee, waxa aad u dejinayso waxaa la rabaa sharci wa- waqti kasta shaqayn kara inuu noqdo ee, qof kastana ku dabaqmi kara inuu noqdo marka ee, dowladdu inay hadda annagu la tiraaho maaragtay ee, xisbiyada waxay siyaasadaheedii dhex gasho horta xaq uma laha Ee, waana laga hadli doonaa laakiin hadda waa waa soo dhaweyneynaa Ee, midda ah ee, ee, ah in gobolada gobolada dhan xisbi kasta gobol sagaal waxaa ku qoran sharciga sagaal gobol waa inuu ka haystaa taageero ama ka qoran yahay taasi marka waxay ku xiran tahay xisbiyada inay ee, way burburi doonaan way baabi'i doonaan xisbiyadan tirada badan oo dhan shuruudaha la dhigay qofkaan oofin ama xisbigaan ee, buuxin wuu baaba'ahaya xisbi kanuu ku biirahayaa ama se- sidiisu isaga baaba'ahaya laakiin arrimaha muhimka ah waxaa weeye sharci marka la dejinayo waxaa la rabaa in loo dejiyo sharcigan inuu muddo badan socdo laakiin haddii sharciga loo dejiyo maaragtay kudanaysi camal oo markaan horteerna ah haddii loo dejiyo dhibaatadiisu leeyahay sida hadda naga haysato wadanka ee, doorashadan hadda soo socota habka loo sameynayo oo dad ayakii doorashadii raba laleeyahay sharciga ayakaa guddi qabsanahay ayakaa guddigii doorashada qabsanahay ayakaa technical committee qabsanahay ayakaa saxiix leh bedel waxaa laleeyahay madaxweynihii baa markii xildhibaanadii lasoo doorto madaxweynihii dhacay oo waqtigiisi dhammaadaa saxiix ku lahaanahay adduunka lama maqal baarlamaan lasoo doortay oo madaxweyne saxiix ku- ku yeelanayo lama maqal madaxweyne weliba markaas dhacay oo dhacsan wey horta marka hore awooda isxukun constitutionkeena qodobka forty seven afartan iyo toddoba wuu si fiican buu uqeexaya awooda isxukunka waxay ka bilaabataa kuna dhamaataa shacabka nidaamka matalaada shacabkana waa inuu ahaado mid furan marka aniga werweli ma hayo hadda wax kasta ayaa qabiica hadda axsaabtu waxay gaari doontaa wakti ay iyadu dalka xukunto oo dalka kolba xisbigii helaa u taliyo afar sanana waa muddo dheer oo ay ay levelkaa ku gaari doonaan axsaabtu waxay dirtaa wakiilo u- uga qayb galaa guddiga doorashooyinka hadda ma dhicin oo waxyaalaha weli qabiyada ah waa qasab inay axsaabtu yeelato marka iminka axsaabtu kala baxda ee inta rasmiga noqotay kondishinada kasoo baxda ay ay soo banaanka usoo baxaan waa qasab in markaa xubno ay ku darsadaan doorasho eh, guddiga doorashooyinka sidaa darteed ah, walwal badan aniga igarma hayo in wax laga bedelo ha dhowto laakiin inay wax u Shuruudan bilowdaan ayaa muhiim u ah baarlamaankay u taallaa toban qof baa wax ka bedeli kara oo oo ka qori soo jeedin marka taas aniga urwarda maniguma hayso ixtiraam ku haya sharci baa tiri sharciga ma lagu dhaqmaa baa ka horeeya sharci buugtay ku taallaahe ma lagu dhaqmaa sharcigii hadda baarlamaankii la da- la- la- la baalmaray oo dad unelected ah oo la dooran ay hadda waxay rabaan mustaqbalkii wadanka dhan gacanta loo geliyo lix qofood ah ee baarlamaankii jiray ee dastuurkii ay samayn lahaayeen wixii dhammaan lagala wareegay aawa sharcigii qornaa soomaaliya way adag tahay dadka madaxda inay sharci ku dhaqmaan sharciga ayakaa jebiya sharciguna waa jaban yahay sharcigu buug buu ku qoray waa sida qur-aankoo buug ku qoran waa qur-aanka in la fuliyuu rabaa dad bay rabaa inuu fuliyo kii la rabay dastuurka inuu asaguna dowladda ku ilaaliya ayaa ka qayb galaya jiristeedii marka walwal muxuu noo hayn waayo walaal walwal waana hayaa waxaan arkaynaa shuruuc aan la dhowrayn shuruuc lagu tumanahayo madaxdii oo shuruucdii ku tumanaysa madaxdii oo xasiloonidii dadka ku cayaaraysa madaxdii oo sha- Waa gartay.
shacabkii iska horkeenaysa madaxdii oo madaxdii oo qabiiladii guddiyo u samaystay oo Xildhibaan.
inay maaragtay madaxdii oo odayadii raba inay bedelaan madaxdii oo raba odayo gacan kurimisa inay keensadaan baan arkaynaa marka sh- ma jiro sharci dowladani ay dhowraysa ama wadankan laga dhowrahayo ma jiro Waxaan rajaynaa wi- haddii aad khaldaan arkayso gudoomiye waxaa la rabaa inaad saxdid oo tiraahdo waxaas iyo waxaasan ku saxaya Waayo, Waxaa waxa- weeye, eh, adigu- dalkan meesha adigu ku soo waxaa baxay tahay.
waad og tahay Daara burbur Minjeso.
badan inuu dhacay waad og tahay shuruuc badan inay naga haleeshiyay dastuurka hadda aan haysano waxaa weeye laba iyo toban meelood iyo ka badan ayuu isiga soo laabanayaa awoodaha iyo wax walba waa dareenaynaa duruufna waa jirtaa haddana xilligan maanta haddii la dhihi lahaa doorasho dalka kama dhacayso waxyaabaha aada xasuusan tahay ayaan dareemaya haddii dalka doorasho kama dhacayso lahay ninka qaylin lahay adiga waa isla aan dareemayo waayo nin aada u feejiganaa tahay waa ku aqaan walaalkayo adoo iga raallia way laakiin suu wax u arko adigu waxaa tahay aan filayay inay ku saabsan tahay Daar Amin Jeeso.
sharciga asxaabta maxaa ka qaldan maxaa u dhiman maxaa laga faa'idi karaa intaa inaytaan filayay oo aan la siyaasadayno meel kale nala aadin way Marka waxaa la waad mahadsanta rabaa daar amin in la kubciyo xisbiyadaas laguna dhaqmo sharcigaas xisbiyada hadda jarana ma aha xisbiye sharciga in diiwaangelin la sameeyo haatan aan siiyo eh, fuusu yuusuf xaaji aadan maya ee, waxaan own rabay inaan ee, k- ee, wax ka idhaahdo wax kasta oo hadda ee, la tirsanayo ama la tagayo inay maqan yihiin waxaa daawo u ah axsaabta axsaabtu waa hay-adaha keliya ee opposition noqon kara ama noqon kara wax sixi kara waxay loo sameeyaa inay wax saxaan oo la xisaabta sameeyaan marka hadda inaynu aragno weeye xag aynu mustaqbalka eegno iyo sidaynu usu sixi lahayn aynu u toosin lahayn wixii dhacay waa dhaceen maanta muhiimadda waxa weeye inaan kobcino axsaabta inaan awoodooda aan garab taagnaano in baarlamaanku waxay ka qaldan ee hadhowta dib loo hagaajin karo la hagaajiyo laakiin aan gadaal la eegin hore loo socdo anigu saasaan taa qodobkaa ka odhan lahaa axsaabta waa muhiim lagama maarmaan weeye maanta qaladaadkii hore u dhacay ama eh, la tirina la tirsanayo waxaa lagu sixi karaa berrito iyo axsaabta taasaan rabay inaan idhaahdo intaasoo waad mahadsan tahay ee xildhibaan fawziya En, bal haddaan dib ugu noqdo gudoomiyihii hore gobolka banaadir maxamuud nuur axmed tarsan En, Mhm.
maxaad ku dari lahayd dooda gabagaba ayay kusii dhowdahay walaal ee, horta eh, fahamka guud waa in la fahmaa ummadda soomaaliyeed xisbiyada waa u baahan tahay waa meesha keliya waxaan uga bixi karno qabyaaladana baalisay ee, waddankeena inuu dib u kaco ama dib u dhisto u diidan Ee, haddaayo hadalka jeesa waxaa ku jirtay waddan burburay baan nahay kuwaa gadaasheen burburay markaasay kaceen markaasay haddana dhaqaalahoodii xirka marahayaan ma aha burburkeenna ma aha mid burburkii xiriir la lehe waa mid rabitaan shaksi xiriir la leh waxa dib loo dhigay waa four point five waa damaca dadka hogaanka qabta damacooda waala weeye marka yayna noqonin burburkii aan la qabsanin eh burburkii raggii ka saari lahaa iyo gabdhihii ka saari lahaa baa la rabaa ani waxaan qabaa ummadani ilaa ay ka gaarayso heer ay ixtiraamto sharciga ay dhigatay heer ay sharciga uu sarreeyo oo sharciga uu qof kasta ka sarreeyo ma gaarayso himilada shacabkan ma gaari doono meesha uu socdo dadka awooddii baarlamaanka xayuubsaday waa madaxdii waddanka dadka awooddii eh, eh, garsoorka xayuubsaday waa madaxdii waddanka dadka awooddii executivekii aruursaday waa madaxdii Waaye, waddanka laakiin hadda- dadkii samaystay hadda gud- wa- waxaasoo dhan marka sharciga annaka Hadda waxaan ka hadlaynaa.
arkayna oo u jeedno oo indhaheena ku hor samaysmaya ayaan arkaynaa waxaana example u ah gu- hadda sida loo maamulahayo doorashadan hadda sida loo maamulahayo aa example cad u ah maaragtay in Waay, awoodii waad dhammayd la mahadsantahay, isugu Tarsan.
keenay hal gacan ee siduu raba ka yeelahayo siduu raba ka yeelahayo ayaa ayaan arkaynaa walwal wuuna haystaa waadna ogtihin walwal inuuna haysto jeeso berrita isagoo qaylinahayaan maqli doonaa walwalba haysta waa asaga ta aan bal naftiisa.
siiya Sababtoo isaga.
sharci aad isku hadlayn kartaan wadankii jirin maaragtay sharci laisku hadlayn karo ma jiro oo isleeda waa la ixtiraamhaya ma jiro way ugu dambayntaasna aan siiyo bal ereygiis hay anigu anigu wax kale mariyey saare waxaan leeyahay horta marka ugu horey waxaan ka hadlaynaa waa sharcigan waxa aan leeyahay oo keliya aan aan jeclahay inaan mar walba ku adkeeyo waxaa weye sharciga la sameeyey ha la akriyo ha la xafido qofka xisbi ku jira ama ina galan rabo inuu xafido oo aadaas u xafido shuruudaha ku qoran iyo maxa- eh, muxuu ahay faa'iidada aad leeyahay xaquuqda xisbiga uu leeyahay xaquuqda uu leeyahay qofka een, xisbigaas mas-uulka ka ah iyo dadka ku jira xaquuqda ay leeyihiin waxaasoo dhan waxaad ka helaysiin eh, sharciga dhexdiisa iyo jadwalkiisa eh, afarta jadwal iyo iyo soddon iyo sideeda qodob ayay ku dhan yihiin waa ta Eh, waad mahadsantahay laakiin hadda xilligan maanta la joogo wadanka xisbi ka jira oo eh, si rasmi u diiwaangelisa ama kumeel gaar ahaan u diiwaangelishin male kilaysi waxaa naga xigaa inaan la diiwaangeliyo eh, inuu madaxweyneheena noo saxiixo eh, muxuu ahay sharcigaas kadibna asxaabta lagu kala biiro marka inaad dadaashiin inaad maanta qofka xilka hay la dhaliilo waxaa ka fiican in mustaqbalka adiga haddaad qabsato iyo xisbigaaga hadduu qabto waxa aad aad aad samayn lahayd aad hadda kusiisa waayo waxaa wadankeena aan rabnaa inuu gaaro in aad tagtid gobol kamida gobolada aad ra'yigaaga ka jeediso aad tiraahdo waxaas iyo waxaas nin aan ku garanayni adiga inaad isku xisbi noqotiin oo aad sideed iyo tobanka gobol iyo sagaashan iyo saddexda degmo aad aad aad ku yeelatid waad taageerayaal mahadsantahay fawziya may maqlaysaa Wa- wa- waa ta adigana maxaad ku dari lahayd inta ugu dambaysa fawziyo iyadu waa mustaqbalka dalkan iyagaa wax sixi doona iyagaa qalad walba ka- ee, toosin doona iyagaa baarlamaanka soo geli doona oo dowladda wax xukumaysa noqon doona marka waxa weeye in xoogga aan hadda saarno xisbiyada dhismahooda sharcigooda toosintooda iyo in dalkoo dhan ay gaaraan inaan taa saar waktigan waxay nala haboon waa taa weeyaan marka waxaan qabaa intii kale odayaasha yidhi dhinac walba waxaan qabaa in soomaaliya maanta ay fahamto ma faa'iidada xisbi leeyahay iyagaa dadka masalaha iyagaa maxay haytoy policiska saxa iyagaa keena shuruucda cusub markay soo hordhiga aan xoogga saarno inaan ummadaha adduunka la mid noqono oo aan dhaawacaan si aan uga baxno aan axsaabta xoogga saarno anigu taasaan qabaa mahadsanidin waqtigiina
aad iyo aad umahadsantahay guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oo aan uga mahad celinaya guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamuud nuur axmed tarsan ahna guddoomiyaha xisbiga cadaaladda bulshada ee haatan xildhibaan fawsiye yuusuf xaaji aadan oo mar ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen haatanse ah guddoomiyaha xisbiga n t b iyo sidoo kale xildhibaan daahir amiin jeesow oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka oo gacanta ku hayay sharcigan la ansixiyey guud ahaana barnaamijkii waa naga intaaya intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaada toddobaadkii sahre cabdiaxmed aanu intaasi ku dhaafno markana amuurihii islaamka iyo waryaheena xuseen bare aadan oo noo soo diyaariyey nalana socodsiiya
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkii amuuraha islaamka iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu horreeyey ee bishan barakaysan ee ramadaan ayaa aalaaba kooxaha xagjirka ah sida kooxda al-shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro ismidaamin ah haddaba maxay tahay sababta ay arrintaasi u samaynayaan waxaa inoo faahfaahinaya sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culimaauddiinka soomaaliyeed ramadaan keliya intaas kadib nimankan fakarkaas yani qaba fakarkan fakar hadda bilowday maaha fakarkan waa fakarkii khawaarijta la oran jiray weeye nabiguna sala allahu alay wasalam hoye yani horay ayuu uga hadlay tilmaamaha uu ku sheegay waxaa kamid ahaa inay yihiin dad iyo dad aada iyo aada u nasiib xun u nasiib daran oo wixii lagu liibaani lahaa ayay ku halaagsamayaan marka diinta fahamkeeda ku qalloocday marka mafaahiimtii diinta iyo akhlaaqdii diinta iyo axkaamtii diinta wixii oo dhan ayay si cagsi ah ayay ugu shaqaynayaan waxa lagu magacaabi karo itijaah mucaakiska maaragta bay u shaqaynayaan oo diintu dhanka u socoto maaha dhanka kale ayay u shaqaynayaan marka waktigii xurmada lahaa iyo dadkii xurmada lahaa iyo mararka qaarkood makaankii xurmada lahaa oo qofku uu ku ajar uu ku janno tegi lahaa ayay ayagu intay ku kacaan waxyaala khaldan ayay ku naartegahayaan walidaalika nabigu sal lla alay wasalam cali bin abi taalib ayuu wuxuu ku yidhi dadka waxaa ugu shaqisan midka caliyo ku dili doona intuu madaxa kugu dhufto dhiigkaagu markaas uu uu garkaaga cilaamin doono waxaa lagu tilmaam inuu yahay ninka adduunka ugu nasiibka xun maxaa yeele waxa weye wixii lagu liibaani lahaa oo waktigii saxaabada oo cali ay joogeen oo xilligu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi lahaa marka cali bin abi taalib oo dadka maaragtay dadka wanaagga ku hanuuninhayey oo khayrka farahayey oo qofkii arday u noqdaa uu ku liibaani lahaa qofkii cali bin abi taalib naar ku galaa qofkaas qof waxa weye nasiib daran weye markan waa sida oo kale oo waktigii jannada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajida la xamili lahaa oo ilaadada ay muuqan lahayd oo dhankaas lagu janno geli lahaa ayay ayagu si kale u shaqaynhayaan marka nasiib xumadii nebigu sala allau alay wasalam oo ku xukumay unbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan u soo deliishada daliilo ka mida qur-aanka iyo sunnada sida uu tilmaamayo sheekh bashiir axmed salaad dadkan diinta ku qalloocatay masalan waxa weeye wixii la samayn lahayo wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofku inuu cibaado fiican samaysto bisha ramadaan way fiican tahay laakiin cibaadadii fiicnayd in dadka lalaayaa looga dhigay su-aalkamaysid marka waxaan cibaado ahayn bay cibaado ka dhigteen marka waktigii munaasabka u ahaa cibaadada bay samaynayaan waxa ay samaynayaan cibaado ma aha nebigu sal allahu alayh wasalam horay ayuu wuxuu u yidhi yusii'uuna yuxsinuuna alqawla wa yusii'uuna alficla hadal bay hadal fiican bay ku hadlahayaan ficil xunna way samaynayaan marka khayr baan rabnaa maaragtay ajar baan rabnaa injiikaan cijayna baan rabnaa hadal fiican bay ku hadlahayaan laakiin siday u dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo siday u fahmeen baa khaldan marka runtii yani xalku meelo badan buu galaya waana ballaaran yahay hadda ka hor de anigu haddaan culummada nahay ee maaragtay jir baan ka qabanay arrinkaas iyo loo daaweyn lahaa aan kaga hadlayay
intaasina dhegaystayaal waxaaynu ugu dil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
mahadsanadkaasina wuxuu ahaa xuseen bare aadan oo soo jeedinayo umuuraha islaamka haatana dhegeystayaal waxaa stuudiyaha igu helisa falastiin axmed iimaan ooan ka codsanayaa bal inay mid ama laba nooga soo qabato qodobadii wararka ugu dorka roona mahadsaned ibraahim xaaladda deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ayaa xalay iyo maanta deganeed kadib dagaal culus oo shalay ciidamada ethoobiya iyo qayb ka ah ciidamada amisom iyo maleeshiyada al-shabaab ku dhex mara halkaasi tirada dhimashada labada dhinac weli xaqiiqa lagama hayo gudoomiyaha maamulka deegaanka halgan gohaad cabdi warsame ayaa v o eeda u sheegay in markii ay soo ururiyeen meydadka dadkii ay shabaabku ay ka dileen ay tiradoodu ka badnayd laba boqol iyo sagaashan al-shabaabna waxay dhankooda sheegeen inay dileen in ka badan lixdan askari oo ciidamada ethoobiya ah dhinaca kale ciidamada etoobiya ayaa maanta dhaqdhaqaaq ka bilaabay dhanka galbeed ee hiiraan inta u dhexaysa ceel cali iyo buuq aqable xaalada deegaankaasi ayaa weli kacsan kadib dagaalkii halgan tobanaan kun oo dad ayaa isugu soo baxaya magaalada uu ku dhashay muslimkii maraykanka ugu caansanaa abid si ay uga qayb galaan aaska loo sameynaya maxamed cali kalaae oo dhintay jimcihii hore da-diisuna ahayd afar iyo toddobaatan jir madaxweynaha dalka mareykanka barack obamana waxa uu meelmariyey qorshe cusub oo door ballaaran siinaya ciidamada milatariga ee dalkan ee ku sugan dalka afghanistan si ay ciidamada dalkaasi uga gacan siiyaan dagaalka ay kula jiraan daaliban
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan washington haatana codkii zahre axmed kusoo dhawaada ramadaan mubaaraka ayaan idin leenahay dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan qasiidadaasi ay ku luqoynaysa zaare axmed jaamac ayaannu kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenna galabnimo intaan mar kale kulmi doono waa falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray oo idin leh ramadaan ilmubaarak
This program has come to you from the Voice of America, Washington.